wacno wanaagsan waa mar kaliya barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegay iyo soomaaliya waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariya waryaheena waxaa magaaladan atlaanta ku qaabeeya yuusuf sheekh cadow iyadoo sidoo kalena halkan aan si toosa idinkaga soo saara anigoo cabdilcasiis siidi toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ayaa waxaa guud ahaan dalka soomaaliya hareeyey arrin ku cusub siyaasadda dalka soomaaliya gaar ahaan tan amniga iyadoo gobolka shabeellada hoose ciidamadii amisom ee ku sugnaa sida lagu soo warramayo guud ahaan ay soo faaruqiyeen gobolkaasi isla mar ahaantaana ciidamadaasi ay ka soo tageen gobolka haddaba ciidamadaasi kasoo bixidda ay ka soo baxeen gobolka shabeellada hoose ayaa waryaheena maxamed kaafi waxa uu arrimahaasi guud ahaan nooga soo aruuriyey waxyaalaha ku saabsan sababta ay uga baxeen gobolka shabeellada hoose ciidamada amisom ee reer burundi waa kan maxamed kaafi wixii ka dambeeyey al-shabaab markay weerar ku qaadeen faysan ciidanka amisom gaar ahaan kuwa burundi ay ku lahaayeen deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose halkaasina ay ku laayeen askar badan oo ka tirsan ciidanka amisom sidoo kalena halkaasi ay ku qabsadeen sanad ciidan oo ay lahaayeen ciidanka amisom oo tilay xerada ay ka deganaayeen deegaanka leego ee weerarka lagu qaaday ayaa ciidamada amisom gaar ahaan kuwa burundi waxay bilaabeen inay isaga baxaan deegaano dhowra oo ay kaga sugnaayeen gobolka shabeellaha hoose deegaanada ciidanka amisom ay ka baxeen ayaa al-shabaabna waxay bilaabeen inay dib ula wareegaan degmada qoryooley iyo weliba deegaano dhowr ah oo horey u joogeen ciidanka amisom ayaa markii ay isaga baxeen haatan waxay mar kale gacanta u galeen deegaanadaasi dagaalyahanada al-shabaab ee kasoo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba ciidanka amisom ee dowladda taageera ee soomaaliya jooga sidoo kale waxaa jirta baqdin laga qabo in deegaano kale oo gobolka ka tirsan ay isaga baxaan ciidanka amisom al-shabaabna ay la wareegaan meelaha laga cabsi qabo in ay ciidanka amisom ka baxaan waxaa ka mid ah magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose sidoo kale degmada walaweyn ayaa waxaa ka jirta cabsi badan iyadoo halkaasi ay joogaan ciidamada dowladda soomaaliya oo keliya maxamed axmed tire disho oo ka mid ah saraakiisha dowladda ee ku sugan degmada walaweyn oo aan la xiriirnay ayaan wax ka weydiinay xaalka degmadaas iyo weliba baqdinta la qabo iyadoo ciidanka amisom halkaasi aysan joogin
degmadu way fiican tahay wax dhibana kama jiraan waana meel aada iyo aada hadda u deggan ay ku jiraan cibaadadii bisha ramadaan wax dhiboo ka jiraana ma jiraan degmadan walaweyn awalba ciidamo amisom ma joogin ciidamada dowladdaa joogay welina waa joogaan iyagaana maxaan ku yidhahda hawshooda ka wata wax dhiboo ka jiraana ma jiraan oo hadda amisom maba joogin ayaad leedahay maya degmada walaweyn amisom ma joogin magarat laakiin ma dhab baa in deegaanada ku hareereysnaa degmada ay isaga baxeen amisom maya maya maya ciidamada jooga aagan oo bulshada dhexaad xooga dalka soomaaliyeed meel ay ka baxday haba yaraateena ma jirto weli hawsheedii way wadataa hadda aan kula hadlaayo waxaan dhex taaganahay saldhiga iyo degmada degmada dhexdeeda iyo magaalada ciidamada dowladdaana dhex jooga magaalada walaweyn wax ka jira iyo wax oo hadda dhibaatada oo taaganna ma jiraan deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose oo ka dhacay dagaal khasaare badan geystay ayna ku dileen weerarkaasi saraakiil iyo weliba ciidamo badan oo ka tirsan kuwa amisom ayaa waxaa haatan soo gaaray ciidamo etoobiyaan ah oo ka soo amabaxay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa jira warar sheegaya in uu jiro is-afgarad u dhexeeya ciidanka etoobiya iyo weliba maamulka koonfur galbeed ee shariif xasan sheekh aadan oo hogaamiyo kaas oo ku aadan in ciidamada etoobiya ay la wareegaan deegaanada gobolka shabeellaha hoose islamarkaana si ciidamadaasi ay u gaaraan ciidamada kale amisom ay ka sii baxayaan deegaanada ay ku sugnaayeen xasan maxamed eelay oo ah wasiirka hubka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka ee maamulka koonfur galbeed oo asagoo ku sugan baydhabo arrintan waxa ay kala socdaan aan wax ka weydiinay ayaa dhankiisa qiray in maamulka koonfur galbeed oo wax ka ogyahay arrintan ay tahay istaraatiijiyad ciidan oo loogu talagalay ciidanka etoobiya in ay ku sugaan ammaanka gobolka shabeellaha hoose iyo deegaano kale oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed shabeellada hoose jarta meelo ciidamada amisom ka sugan ay degmooyin degmo tuulooyin iyo waxaa ku baxeen jarta balse qorsho oo oo oo military waay ilaahay oo beeroon isbedel badan ha dareema doonaan dadka habaaw kashiladii ay fiirnay dhaqdhaqaaqyo kala jaraan isbedel badan iyo jari doona tan kale hoobaan annaga degmadan oo baay buur xakabeel ku baahay iyo propaganda waay wal jara ma meel malan jeeda in meel la qoodo ma in meel lagu baax doono ma jaraaso insha Allah isbedelkan dadweynaha ayuu dareema doonaan hadda ciidamada Ethiopia secretary iskuuga barnaamijyada iyo qaabka iyo howl galayaan ka dawlad ahaan iskaashiya kulana insha Allah nimanka cadowga in la gumaado la dirro go'aanka ay waana dareema doonaan bulshada reer koonfur galbeed in la ku safay nimanka cadowga qorshageeyay arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo weliba saraakiil kale looga yeeray magaalada adis ababa halkaasina ay kulan kula soo yeesheen madax sare oo ka tirsan xukuumadda adis ababa maamulka koonfur galbeed ayaa gobolka shabeellaha hoose wuxuu u yahay xarun muhiim ah waxaana gobolkaasi ku taalla caasimadda maamulka koonfur galbeed oo ah degmada baraawe sidoo kale baraawe ayaa magaalo muhiim ah u ah maamulka koonfur galbeed maadaama ay ku taallo deked haddii ay shaqayso wax badan ka bedeli karta dhaqaalaha maamulka koonfur galbeed maxamed kaafi sheekh abukar reediyo wadajir muqdisho